xooluhu waa lafdhabarka nolosha ee bulshada reemiga ee jubbaland waxayna door muhiima ay ka ciyaaraan dhaqaalaha iyo cuntada gobolka iyadoo ay jiraan caqabado ka dhashay isbeddelka cimilada cudurrada faafa iyo xaaladaha adag ay la tacaalayaan xoola dhaqatada jubbaland ayaa waxa ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladgoboleedka jubbaland ay wadaa dadaalla xoogan oo lagu xoojinayo caafimaadka xoolaha iyo daryeelkooda la taliyaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka jubbaland doctor shukri maxamed yuusuf ayaa tilmaamay in howlgallo lagu daaweynayo xoolaha laga fuliyey deegaano badan oo jubbaland ah gaar ahaan kuwa ay abaartu si gaar ah u saamaysay waxaa kale uu sheegay in loo qeybiyey tallaalo iyo daawooyin lagu xakameynayo cudurrada faafa iyadoo la tallaalo waxa waaye waqti walba cudur baa la tallaalaa inta badan hadda waxyaabaa waxyaa tallaalada hadda aan siina waxaa ka mid ah sambabka ariga oo kale oo afka qalad lagu dhaho c c b b ga waxaa kaloo iyadana aan tallaalnaa b b b b r ka oo weli aan tallaalkiisina uu yaallo waxaa kaloon iyadana tallaalnaa looda oo kale iyadana waan ka tallaalnaa oo loodan dhuufiis oo kale waan tallaalnaa marka waxaa waaye tallaalada xilligay ku xiran tahay iyo cudurka xilli xilliga cudurrada la filin karo ayaa inta badan ku xiran tahay saa darteed waxaa waye tallaaladii loo baahnaana waa la helayaa oo waa dee way yeelaan wasaaradda waana laga caawiyaa bulshadii tallaalka xoolaha ilaa iyo deegaanadee ayaad gaarsiisaan waxaa waye deegaanada inta accesska u leh waan gaarsiinaa hadday noqoto jubbada hadday noqoto dhankan jubbada hoose iyo gedo inta badan waan gaarsiinaa waxaa waaye daaweynta iyo tallaalkana waa isla soconnaa wixii xanuunsanna waa la daaweyni wixii caafimaad qabana tallaalkaasaa la siiyaa dadkana waxaa waaye bulshada waxay ku helaan service service si fiican bay helaan bulshada ku dhaqan deegaanka jubbaland ma jiraan wax caqabadaha oo aad kala kulantay daaweynta xoolaha ee deegaanada ee dowlad goboleedka jubbaland inta badan daaweynta marmar caqabad waa lagala kulmaa oo waxaa waaye caqabadaha lala kulmo inta badan waxaan ku xiran waxaa waaye dadka waa iska reeguuraa xoola dhaqatada reer baa sidaa meel lagu geed waxaa laga yaabaa inuu iska guuro mararka qaar waxaa laga yaabaa in tallaalkii loogu talagalay uu gaari waayo caqabada ay noqonaysaa iyada nafteeda maadaama ay yaryihiin koljiinadii wixii qaboojiyaashii ay yaryihiin meelaha la tegaya qaarkoodna ay meelo fog yihiin saa darteed caqabado way iska imaanayaan mar walba laakiin ma ahan maxsaayid ah